sultaanka waxaa xiray qaab qabiili ma garatay qabiilba markaa hay-adda waysan garanaysay markaa dhakhaatiid xabir laga keenay oo dhalinyaraha joogtay marka qabiil baa soo weerar albaabada iskugu xiray ma garato waan kollay tabasho maaragtay xagga raashidka iyo waxyaabahan la bixinayo o dhan waana qabiil maraxaan magaala saa uga socotaba maamulkeeda guud waa maraxaan ma garat dadka degana qabiilka meeshaan soomaaliya markii lawaatanka ahaan gaar ahaan bay ka tahay wallahi anu intaa ka warqaba saaka ma tegin laakiin inta ka horreysa waa xirnaa six days library waxa isticmaalaan ma jirto aba waraabtee totomity marka ayagaa wada xaajood ku jira inay ku heshii doonaan kale ma garanaa waa ciidamada qaar ka yimid iyo mas-uuliyiinta u sarreysa gobolka qaar ka degmada qaar ka yimid ma garan waaba asaga waxa kala xirtayba laftiisa wey ahay ha combalsary waa dhacaysaa dhimasho badan haddii aan daawadaas qaneecada iyo aad ugu badan in baardeera fataadna way ka dhacday wax daawoyin meel loo aadayay ma lahan ma garat farmashiyaal oo daawooyin dhacay iyo waxa suuqgeyn u ah masaa jira marka dhibaatada waa laba jubaarmaysaa ninkaa deed lacag haysto oo asagu meel isku hadlaynaya xamar buu aadaya ilmihiis u qaadanaya ma garat ma in la isbariyo hal xirid ah iyo hal sharci ah midna ma jiro qabiil oo qabiilka meesha ka bax dadki waa kan wax saasa wey noo soo gobolka weliba aada uga daala dhacaya xagga caafimaadka oon caafimaad lahayn caafimaadkeeda muqadisho iyo madeira uu yahay ma garat made haha goobaha kale gobol ka baxso waxa gudihiisa caafimaad jooga ma jiraan ma garat oo weliba kuwa saraa labada ugu sarreyso mid kamid a xilliga lagu jiro waad garanaysaa xilli fatahaad biyo weli ay dhaceen